إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada warka duhurnimo qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kanaalka wararkai alkataayee bayaabaahiye muuqaal lagu soo bandhigayo dagaalkii lagu leeyay askarta dowladda federaalk ee dhowaan ka dhacayay deegaanka gaadaaya ee walaayadii islaamiga ah ee mudug mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku cataabay in mustaqbalka soomaaliya uu mugdi ku jiro kadib markii dowladda etoobiya ay ku hanjabtay inay qabsanayso qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya weerar lagu dilay askar ka tirsan dowladda kenya gaadiidna looga gubay ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed waliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka hadlay weerarkii lagu dilay guddoomiyihii aadan yabaal iyo kasoo laabashada xasan shiikh ee magaalada dhuusamareeb dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay la wareegtay inta badan boosteejooyinka laga raaco gaadiidka ee ku yaala magaalada muqdisho arrinkaasi oo cabasho ay ka muujiyeen gaadiidleyda dowla diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey boqolaal ruuxu ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada tiyiglow deegaano hoos yimaada degmada tiyiglow ee walaayadii islaamiga ah ee bakool xuseen caydiid oo ah wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ayaa sheegay in xasan sheekh uusan wax natiijo ah ka keeni doonin dagaalka siyaasi wax ka qora arrimaha geeska afrika ayaa ka hadlay warka itoobiya ee ku aadan qabsashada mid ka mid a dekadaha soomaaliya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiiyo faahfaahsan kanaalka wararka elkataayib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo dagaalkii lagu laayay askarta dowladda federaalk ee dhowaan ka dhacay deegaanka gaadaaya ee walaayadii islaamiga ah ee mudug cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warbixinta muuqaalka inoo haya
muuqaal kooban oo ay baahisay alkataa'ib al akhbaari ah ayaa marka hore waxa uuna tusinaya ciidamada dowladda federaalka oo gaadiid wata oo ku socdaalaya deegaanka gaadaaya ee gobolka mudug sidoo kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la arkaya iyagoo hoos fadhiya geedo qurac ah kadibna xabadda ayaa bilaabanaysa dagaalka oo xilli barqa ah bilowday islamarkaasina dhowr mar la isku soo noqday ayaa waxaa lagu jebiyey ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah waxaa la arkayaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo cararaya iyo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo ceyrsanaya waxyaabaha xiisaa leh ee filimkan ku jira waxaa ka mid ah in la arkayo askari dhaawaca oo ka tirsan dowladda federaalka ah kaas oo gacanta ku gambanaya islamarkiina waxaa dhammaystiray ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin intaa kadib kaamirada alkataa'ib ayaa si isdabajooga waxay u qabanaysaa meedadka ciidamada dowladda federaalka ah oo daadsan deegaanka gaadaay kuwaas oo rasaastu si daran ay u waxyeelaysay daqiiqada ka hor raggii duulaanka ahaa islamarkaasina soo beegsaday dhulka ay ku sugnaayeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la arkayaa iyadoo maartu si xun u dubtay dagaalka deegaanka gaadaay ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay in ka badan boqol isugu jirta askar iyo saraakiil ka tirsanaa dowladda federaalka ah iyo maamulka galmudug waxaa dadka dagaalka lagu dila ka mid ahaa taliyihii dagaalka hogaaminayey oo lagu magacaabi jiray cali naasir kaas oo sidoo kalena ahaa taliyaha ciidamada loogu yeero xasilinta ee maamulka galmudug ugu dambayntii al-kataab al akhbaariyah ayaa waxay soo muujinaysaa hub iyo gaadiid lagu furtay dagaalka deegaanka gaadaay ka dhacay waxaa jiray dagaal kale oo kooban oo horey gaadaay uga dhacay oo sidaan oo kale al-kataa'ib al akhbaariyah ay muuqaalkiisa horey u baahisay mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku cataabay in mustaqbalka soomaaliya uu mugdi ku jiro kadib markii dowladda itoobiya ay ku hanjabtay inay qabsanayso qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya cabdifataax faarax ayaa inoo haya maxamuud axmed nuur tarsan oo ah safiirka dowladda federaalka u fadhiya dalka kenya ayaa sheegay in mustaqbalka soomaaliya uu halis ku jiro xilli uu khudbad ka jeedinayay nairobi ayuu ka hadlay warkii abiy axmed ee ahaa inuu qabsanayo dekedda saylac ee soomaaliya inkastoo uu afkiisa ka dhowray itoobiya haddana wuxuu sheegay in soomaaliya ay halis ku jirto waddankan soomaaliya ilaahay baa barwaaqeeyey barwaaqada ilaahay ina siiyey iyo locationka meeshaan ku naalno waa wax aan la heli karin waxaa muuqata dadkeedii inuu qaybsan yahay maalintii dadku qaybsamaan awooddaada waa baaba'aysaa waan qaybsannahay waxaan rabnaa aan ku qaybsanaa siyaasad iyo qabyaalad iyo qashin iyo qurun aan ku qaybsanaano laakiin waxaan la arkahayaa inaan qaybsannahay inaanaan u soo jeedin inaan cadow iska celinno inaan annagu isku mashquulsannahay ayaa la arkahayaa qof kasta marka damac baa galaa hawaa galays mar hodhoweyd bay ahayd marka badda nalaku qabsaday weli ayadoon laga sabrin baddii weli nalaku haysto tarsan ayaa u sababeeyey dhibaatada soomaaliya ka jirta inay tahay siyaasiyiinta oo shisheeye kalkaal noqday xilli dowladda uu ka tirsan yahay ay mar walba shisheeyaha ka codsanayso inay sii joogaan dalka maxaa yeelahaya ducufkana haystaa la arkaya ducufka siyaasiga ayna haysta ducufkana haystaa la arkaya qaybsanaanta aan qaybsannahay ayaa la arkaya kala jeedidda aan kala jeedna ayaa la arkaya isuus dad aan israbin oo kala jeeda oo cadowga u wada socda cadowga la tashanaya islaamku waxaad ogaatiin meeshuu gaaray meeshuu gaaray sbain markuu qabsaday laba walaalo ah xukunka isku qabatay laba walaalo ah ayaa xukunka isku qabatay markaasuu mid wuxuu u tegay gaaladii oo daciifa oo la jebiyey markaasuu wuxuu weydiistay ciidan inay garab siiyaan si walaalkiis u jebiyo wuxuu dhahay ciidankii askarigiiba waxaan siinaya intaas quruusha lacagta markaas jirtay ciidankiibaa la siiyey walaalkiisbaa la jebiyey markii walaalkiis la jebiyey asna la jebiyey tarsan ayaa qiray in dowladda federaalka ay hadda shisheeyaha daba taagan tahay si ay ugula dagaalamaan dad soomaali ah oo waddanka wax ka leh annagu hadda waad arkaysiin waxaan u soconnaa waddamo kale ayaan u soconnaa oon ka raadinaynaa maaragta taageero agaynaysa kuweena kale ka soo horjeeda ayaan raadinaynaa waxaan soo dhowaynaynaa waxaan fadhiga uga kacaynaa mid kale oo ajnabi wadan kale kaaleh ayaan uga kacaynaa fadhiga oon soo dhawaynaynaa bumbuulinaynaa weynaynaynaa soomaalinimadii marka khatar bay ku jirtaa jiritaankeenna khatar buu ku jiraa maybe annaka inaan hadda uun dowladdan ka sheekaynayno laakiin waxaa dhici karta haddaan saan kusii soconno ilmaheenna ilmahay dhalaan ilmaheenna ilmahay dhalaan in ayna arag hadalka tarsan ayaa ku soo aadaya iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marar badan oo hore sheegtay in dowladda federaalka ay waddanka u loogayso shisheeyaha si ay u qabsadaan weerar lagu dilay askar ka tirsan dowladda kenya gaadiidna lagu gubay ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolka gaarisa oo ka mid a dhulka soomaaliyeed cabdalle mukhtaar ayaa inoo haya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar culus oo dhabagal ahaa kaasoo saacadihii la soo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhigeen kolinyo ciidamo ah oo ka tirsanaa dowladda kenya kuwaasi oo ku socdaalayay halka loo yaqaano waraha qarsoon ee dhaca degmada faafi ee gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka muslimiinta ay xoogga ku haysato kenya ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada kenya ee qaybta ka ahaa kolonyada ku dhacay weerarka kamiinka ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen howlgalkan halka ay ku dhaawacmeen laba kale waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halkaasi ku gubeen saddex gaari oo kala ahaa laba kooyal ah iyo mid sagsiid ah gaadiidka kooyalka ah ee la gubay waxaa mid ka mid ah ku rakibnaa qori waxaana ilawareedyo xoogaal ah inoo xaqiijiyeen in diyaarad nooca helikobtarka ah ay dhowr jeer goobta soo caga dhigatay halkaasna ay ka daabushay meydadka iyo dhaawacyada askarta kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d iyo gobolka laamu ee xoogga ku haysato dowladda kenya ayaa sii laba jibaaray howlgallada ay ku beegsanayaan askarta kenyaatiga ah iyo dadka kiristanka ah ee lagu beeray dhulka muslimiinta waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay weerarkii lagu dilay guddoomiyihii aadan yabaal iyo sidoo kale ka soo laabashada xasan shiikh ee magaalada dhowsomareeb cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya
weliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kobe ku tukada oo u warramay idaacaddan islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa uu si qoota dheer uga hadlay dilkii magaalada muqdisho loogu geystay guddoomiyihii hore aadan yabaal maxamuud sheekh xasan iyo kusoo noqoshada magaalada muqdisho ee madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo kusoo hungoobay duulaanka uu sheegay inuu gobolada dhexe ka hogaaminayo gaar ahaana magaalada dhuusamareeb sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukaday oo ku hormaray dilka guddoomiye hore ee aadan yabaal maxamuud sheekh xasan ayaa waxa uu sheegay in ninkaasi uu ahaa nin la collaytamay diinta islaamka islamarkaasina gubay calanka tawxiidka sidaa aawadeedna ay u beegsadeen ninkaasu wuxuu ahaa oo lagu xasuustaa inuu ahaa ninkii ku faanay in uu gubay calanka tawxiidka oo uu ku sheegay calankii nabi maxamed sala allahu caleyh wasalama ee ay ku xadhanaayeen tawxiidka inuu ku sheegay maradii madoobeed kadibna uu ku faanay inuu gubay booskeediina uu ka taagay raayadii daawuudka marka ninkaasu waxaa lagu xasuustaa gaalnimo weyn oo intaas la eg waa nin bannaanka la yimiday gaalnimo ilaahayna si jahran ah oo muuqata u caasiyey oo ula dagaalamay oo u caayey raayadiisii iyo kelimaddii tawxiidka waxaan leeyahay ilaahay baa ku mahadsan sheekh yuusuf sheekh ciise kobarku tukada waxa uu farriin u diray siyaasiyiinta la midka ahaa maxamuud sheekh xasan waxaanuu sheegay inay ka digtoonaadaan in dariiqiisa oo kale ay maraan runtii fariintaas waa fariin waadixa cad oo ummadda dhan ay arki karto wax fariinta ay dirayso waxay leedahay dhammaan dadkii saaxiibadiisa ahay ha ridoobina haddeed ridowdiinna godob gaara ha gelina si gaara godob ha uga gelina ilaahay sida odhan maxamuud ou sameeyey iyo sida uu la jahray gaalnimadu siyaadatu fil kufri waxa layidhaha ay leedahay bannaanka la istaagin waxay risaalada kale ay diraysaa ay tahay in qofka ridoobay inta uusan godgelin uu nool yahay uusan niingiisa ku qubaysan siduu odagaas ugu qubaystay murtadka intuusan ku qubaysan inuu ilaahay u tooba keeno asigoo ka hadlayey dib ugu soo laabashadii madaxweynaha dowladda federaalk ee magaalada muqdisho oo laba bilood ka badan ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud halkaas oo uu sheegay in dagaalka gobolada dhexe uu ka hogaaminayo laakiin kusoo hungoobay ayuu sheegay in xasan sheekh maxamuud uu soo noqday asigoo wax kale iska daayay ilmihiisu ay aqoon waayeen waxaana is leeyahay xasan haddii maanta taariikhda dib loogu celsho oo la yidhahdo xasanow haddii saaka lagu doorto dagaalkaad iclaamisay iyo baraqbaraqdii aad waday iyo gacmo firdhiskii iyo wixii shayddaanku kuu sheegay maanta haddii lagu doorto ma ku dhawaaqi laheed dagaalka asala ku dhawaaqda haddii la yidhahdo saaka waxaan isleeyahay xasan waa ka fiirsan lahaa go'aanka uu markaas qaatay go'aan ka duwan uu qaadan lahaa haddii uu nin wax qaadanaya yahay wuxuu soo maray dagaalkan wuxuu uga cibro qaato ragaa hortii ku hungoobay shalayna waa meeshaasaan kaala talinnay maantay laba bilood kadib waa asagaas meeshii ka soo baxay asagoo ay xataa ciddiisa aysan aqoonsan karin oo dhurwey god ka soo baxay ma ahan bini aadan caadiya aadan aadan lagu suurayn karin oo ilmihiisa ay aqoon waayeen oo dadkii yaqiinay ay garan waayeen waxaa jira ilaahay ayaa ayuu la dagaalamay ilaaha wejigiisiiyo suuraddiisii iyo nidaamkiisii dhamay beddelay wuxuu tegaa meeshaas isagoo xaragoonaya oo shallaysanaya oo xiiraaya maantan muxuu ka soo baxay iyadoo ilaahay ku ciqaabay isagoo heli kara sakiinto baasa inuusan iska marin ilaah ku ciqaabay len sakiinta ilaah iskale wuxuu sheegay in xasan sheekh uu ka dhigan yahay nin webi ku dhacay islamarkaasina loo baahan yahay qof waliba inuu ka fogaado marka waxaan leeyahay xasan waa la hadalnay wixii uu raadinayey oo ilaahay weydiistanaa uu gacantuu ku hayaa waxaanan leeyahay waxbaa u dhiman insha allahu tabaaraka wa tacaala wax uu ka keenay meeshaasna lama arko shalay wuxuu lahaa waxaan qabanayaa degmada ceelbuur iyo degmada galhariini maalintuu dhuusamareeb yimidaya waxaa gacantiisa ka baxay wax alliyaalaya wixii ku jiraya ka baxay nin webi ku dhacay waaye oo gacanti ugu dambaysa taagaaya qofkii gacantiisa gacanta u gelisana dhiiqaduu kula quursan doonaa nafow inta ka dayo dhiiqada geli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala marka dadkuna hadda way fahmeen insha allahu tabaaraka watacaala xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa bilihii iyo sanadkii tegay waxa ay la wareegtay hub iyo gaadiid aad u tiro badan oo ay lahayd dowladda federaalka iyadoo dishay kumanaan askar iyo saraakiil isugu jirta oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah waxaanay arrimahaasi dhaceen markii madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo dib loo doortay sanadkii laba kun labaiyo labaatan uu isagoo caawin ka helaya diyaaradaha duulyalaanta ee maraykanka iyo turkiga uu duulaan ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay la wareegtay inta badan bosteejooyinka laga raaco gaadiidka ee ku yaala magaalada muqdisho arrinkaasi oo cabasho ay ka muujiyeen gaadiidleyda waxaa faahfaahinaya zakariya cumar waxaa gebi ahaanba albaabada laysugu dhuftay boostaajooyinka qaar ee ka howlgala gobolka banaadir iyadoona ay la wareegtay dowladda federaalka arrintaas oo shacabka magaalada muqdisho ku noqotay wax la yaab leh waxaana ay tilmaameen qaar ka mid ah gaadiidleyda ka howlgala degmada xamarweyne iyagoo la hadlayay saxaafadda in xalay siqdii dhexe jiingada lagu wareejiyey boostaajooyinka subaxina ay kusoo waabariisteen ciidamo hareereeyay goobta islamarkaana ku amraya rakaabka dadweynaha iyo gaadiidka inay isaga tagaan goobta halka wararka qaarna ay tibaaxayaan in boostaajooyinkan loo xidhay mid ka mid ah xaasaska xasan sheikha madaxweynaha dowladda federaalka iyadoona lagu wado in dhulkaasi la cabiro kadibna laga iibiyo ganacsato xiriir la leh dowladda federaalka meeshii ahayd bustaajyadeedna jiingada lagu oobtay sa u aragtaan haddii aan isdhaahno dekadda mara askaraa mataqaanaa qore afka naga geliyeyso oo marma karno dekadda waddada nadiifkaed waddadan jajabkaan haddaan marno baabuurka laba mareed oo mar waa laba dadkana waxay ku qabaan isxaan hase ahaatee waxaa la'nahay meel aan dhigano baabuurta oo mataqaanaa boosteejo ah boosteejadaana weligeeda jiri jirtay ee xanuniyeyna ku tiilay waa boosteejo bublika ah oo baabuurta ilaa tagaasi ilaa xaajiye qamsiiyo wax walbaa ka bixi jireen waxaa haddana u baahannahay waxaa muxuu ahaay aragnay wili subax iyadoo oodan meesha see u furneed magaalada muqdisho ayaa waxaa caadi ka noqday dhulboobka maalinlaha ay geysanayso dowladda federaalka iyadoona hantida ay dhacaan u gacangeliya ganacsato wada shaqayn la leh iyo shirkado shisheeye kuwaas oo doonayo baabi'inta hantida ay dadweynuhu leeyihiin si iyaga loogu gacan horsado dowladdiini ah ayaa loo soo gebagabeeyey boqolaal ruux oo ku dhaqan deegaan hoos yimada degmada tiyeglow ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya dowradan oo socday muddo toban maalmood ah ayaa waxa uu maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee bakool u qabtay boqolaal ruux oo iskugu jira rag iyo dumar muddadii ay dowladda socotay ayay dadkan ku qaateen duruus kala duwan muxaadarad ay jeedinayeen qaar ka mid a culummada iyagoo sidoo kale goob fagaaro ah ku daawaday istaarkii ugu dambeeyey ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka warbixinaya duruusta ay qaateen
خلقنا الله تعالى لنعبده وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما معنى الوضوء واستعمال الماء الطهورة في أعضاء أربعة على صفة المخصوصة في الشرع كم فروض الوضوء وما هي فروض الوضوء ستة وهي غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مسح الرأس ومنه الأذنان غسل الرجلين إلى الكعبين الموالاة الترتيب كم نواقض الوضوء وما هي نواقض الوضوء خمسة وهي الخارج من السبيلين زوال العقل بالنوم أو غيره مسح الفرج بباطن الكف أكل اللحم الإبل الردة عن الإسلام نعوذ بالله ماذا تقول عند خروج من المنزل؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا تقول عند دخول المنزل؟ بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ماذا تقول عند دخول المسجد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ماذا تقول عند خروج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم ما دعاء التعصية أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك makaatiibta dacwada ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa dardar geliyey dowraadka sharciga ah ee loo qabanayo bulshada kuwaas oo sare loogu qaadayo wacyiga diineed ee ummadda
xuseen caydiid oo ah wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ayaa sheegay in xasan sheekh uusan wax natiijo ah ka keeni doonin dagaalka cabdulkhaaliq macalin cabdiweli yuusuf ayaa inoo haya xuseen maxamed faarax caydiid waa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xilligii cabdulaahi yuusuf waana muwaadin haysta dhalashada dalka maraykanka waxa uu ka hadlay siyaasadda dagaal ee xasan sheekh isagoo ku tilmaamay mid aanan ka shaqaynaynin maslaxadda soomaaliyeed xuseen waxa uu sheegay in xasan sheekh ay ugu digeen habeenkii ay shisheeyuhu ka saxiixayeen inuu dagaal la galayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay inay ogaayeen in uusan wax natiijo ah ka keenaynin dagaalka lagu qaadayo dadka soomaaliyeed xuseen waxa uu tibaaxay in dagaalada la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada ay yihiin kuwa ay ku hungoobeen reer yurub iyo maraykanka wuxuuna soo qaatay tusaale dagaal waa lagu jabay maraykanaa ku jabay faransiisaa ku jabay sagaal waddan ku waaya west africa abi axmedaa ku jabay melzana waa ku jabay xasan sheekh waa u sheegnay habeenkii waa diiday baydhabo tega waa ku siix dagaalka ma ka bixi karo wax haddoo siixdi ka baxdi waa lagu dhufanaa ballanta kooiyo tobanka nin guddiga arxisaladaan way siixeen lacagaa la siiyey jibuuti hubaa laga siiyey wax la dagaalaaliyay waa burbureen sooma saddex ninaa ka artay cabdiqaydid waa kaa dil lagu dila meesha dagaal saasoo khasaaro u yahay soomaaliyaan la dagaalaa dagaalka kaas waa midaa diidana ma fahamte waxaan ka wadaa farsamo inaa u heshid waa xuseen ayaa sidoo kale sheegay in xasan sheikh uu faraha la galay howl madaxdii ugu horaysay ay ku soo fashilmeen qaarkoodna ku sigteen inay naftooda ku waayaan wuxuuna tusaale u soo qaatay halistii cabdulaahi yuusuf ku galay magaalada baydhabo dirishidan ka soo saarnay eh, anigii oo ninka la yidhaahdo eh, daraawiish dowladdeena ninka eh, nisada noo hayo ah cabdullahi yuusuf oo gubanaya nin baa isku qarxiyey shan gaari madaxweynihii wasaaradda eh, maxaa la yidhahdaa bangi eh, baarlamaanka dhexe iyo madaxtooyada baydhabo intuu u dhexaysa say u yarta dirishidan ka soo saarnay darawalkiisa gacantuu go-anya wuxuu joogaa ciidankayga oo la jooga madaxtooyada aan wareejiyey ma fahanta cabdullahi yuusuf oo intaas ka ololayan ka soo saarnay xasan sheekh ayaa sanadkii hore markuu dagaalka ku dhawaaqay ahaa nin aad u hanjabaadaya kuna goodinaya in maraykanku garab taagan yahay dagaalkana lagu qasbay balse hadda wuxuu u muuqdaa sida siyaasiyiintu ay sheegayaan in afkiisa uu ka dhowrayo ereyo dagaal warkan duhurnimo wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan siyaasi wax ka qora arrimaha geeska afrika ayaa ka hadlay warka itoobiya ee ku aadan qabsashada mid ka mid a dekedaha soomaaliya cabdiraxmaan bader ayaa faahfaahinaya
iyadoo ay weli taagan tahay hadalhaynta uu dhaliyey hadalkii uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ethoobiya abiy axmed ayaa waxaa u jawaabay siyaasiga qoraagaay lagu magacaabo cartan golango kaas oo ku nool magaalada hargeysa siyaasiga ayaa sheegay in arrintan ay in muddo ah soo jirtay degada soomaaliyeedna xoog kuma qaadan karto ethoobiya waa ay ka difaacanaysaa ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi siyaasiga cartan golango dekada sayliya damaca etoobiyana badraadiskuna dee isaga kuma koobnay muddu soo jiray waxaanaan qaba anigu afrikaanku waxba ma kala kiraysto oo afrikaanku hadduu kala xoog weyn wuu isdamacyaa dowladdan imika xagga lacagtunbaaba eegtaaye horta yaana ku hodmin inay dekeddaa saylac etoobiya ka karayso waayo ushaada nimaad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa etoobiya oo dekeddaa hesha oo ciidan ku urursata oo isticmaasha kaba kicin kari mayno arrintaan waxaan leeyahay horta xoog cidina ku qaadan maysa dekedda saylac oo soomaalidu haddii itaaldarraa etoobiya ay bido istaa maanta dowlad ma haystaan waa dad ilaa shan kare dhulkooda dadka soomaaliya oo dhaniba markaa laisku daro qaab qasaba boqolka milyan iyo xoogayga ciidanka hadday cajabiyeen kuma qaadi karo etoobiya iyo abiy axmed toonalkaa dekedda saylac laakiin qoladaas yaana ku kadsoomin un baan leeyahay dekedda saylac in etoobiya si yarofu ay ugu gacan gasho waxa uu sheegay isaga oo sii hadlaya inuu ku kalsoon yahay in ethoobiya aysan dekedda saylac xoog ku qabsan karin haddii aysan dhicin in loo adeegsado siyaasiyiin soomaaliyeed marka etoobiya dee xoog tiraabaan ku qaadanaya dekedda saylacna rag waxaa iskaga garba weyne de waa lasu markaa waa lasu joogaa boqolka milyan ee etoobiya sheeganayso iyo soomaalina waa shiiqaanaa marka anigu halkaa wax badan oo walaaca oo ah etoobiya aan uga baqa saylac inay xoog inaga qaado kama baqaye inaynu ina ku suurtagelina saylac siday ku qaadan lahayd xukuumadda joogtaa suurtagelisaaba walaaceeda lahayd taana taas maan ka leehay siyaasiga cartan golango ayaa ku biiraya siyaasiyiinta farkutiriska ee ka hadlaya arrinta ku aadan degada saylac iyo xabashida ethoobiya abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ethoobiya ayaa damaciisa ku aadan dekada saylac la qorsheynayaan siyaasiyiin badan oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka soomaaliya mana jirto ilaa iyo hadda madaxweyne ka soo hadlay arrintan
warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa